natiijooyinka hordhac ah ee ka soo baxaya guddiga madaxa bannaan ee doorashada kenya ayaa muujinaya in codadka ilaayo hadda la tiriyey uu ku horreeyo murashaxa isbahaysiga jubilee uhuru kenyatta oo haysta ilaa iyo laba milyan iyo lix boqol oo kun oo cod halka uu murashaxa isbahaysiga kood uu haysto in ka badan laba milyan oo cod tirada codadka la tiriyey weli ma gaadhin kalabadh dadka la filayo inay codeeyaan oo ka badan afar iyo toban milyan oo qof waryaheenna falastiin axmed iimaan ayaa goordhoweyd ka soo warantay xarunta guddiga doorashada ee magaalada nairobi marka la fiiriyo kadib shalay codayntii ayaa hadda mar labada musharax ee ugu horeysa tartanka doorashada uhuru kenyatta iyo weliba mr raila odinga uhuru kenyatta ayaa waxaa la leeyahay waxa uu haystaa konton iyo saddex in ka badan boqolkiiba halka raila odinga uu haysto afartan iyo kow in ka badan boqolkiiba mr kenyatta ayaa sideetan boqolkiiba ku horeeya inta badan degmooyinka rift valley iyo gobolada dhexe ama central regionska sidoo kalena waxa uu aada ugu soo muuqanaya dhinaca galbeedka dalka gaar ahaana gobolka yansa iyo dhammaan dhinaca xeebaha gobolada ku teegsan raila odinga ayaa isna ku horeeya gobolada la yidhaahdo micori kisii yamira tana river siaya mombasa kilifi lamu tafita samburu nerok iyo weliba kajiado maxamed yuusuf waa wareeg ka tirsan idaacadda v o e da oo ku sugan magaalada eldoret maxamed waxaa nooga warantaa bal doorashadii codayntii shalay kadib waa sida jawiga eldoret sida sida sida sida dadka dhan wada ogyihiin eldoret waxayna waxay tahay magaalo xoogaa rabshad niran bay badanaa sanadihii horena lasoo dhaafo badanaa bay ahayd si badanaa marka codadka la rido mise election ay dhacdo waxay noqotaa meel khallaasa badan ka dhacaan laakiin hadda waxyaalaha socda waxaa moodaa magaalada maanta inay wada degan tahay dad baa dukaamo supermarketyaa way furan yihiin maqaayadaha way furan yihiin dukaamo way furan yihiin dadkana magaalada way isu socdaan dadkana waxay kuleeyihiin dad welisti kuley anaka waajibka anaga waan gudanay waajibka hadda waxay utaalaa isaaq xasan iyo gruubkiisa ay utaalaa inay doorashadaas ilaaliyaan ee khallaaso ka imaani laakiin safartanwaxaaa inay magaaladan ay ficnaan doonto sababtoo ah labada qabiil oo badan aad ku dagaali jirtay kikuyada iyo kalinjiinta oo dhulka dhulka u badan eldoret waxay yihiin waxay hadda one party bay yihiin jubilee coalition bay yihiin uhuru kenyatta iyo weliba ruto qabiilkooda marka waxaa la rajeynaya xoogaa inay ahaato magaalo amnigeeda fiican markaad fiirisa hadda doorashadii waxay joogaan kala marayaan konton iyo saddex boqolkiiba iyo afartan iyo kow boqolkiiba oo konton iyo saddexda uu leeyahay uhuru kenyatta halka afartan iyo kow boqolkiiba iyo waxoogaa uu leeyahay raila odinga codadkaasi ma waxay ka yimaadeen goobihii uu ku xooganaa uhuru kenyatta mise waxaa la filayaa in isbedel gadaal uu ka yimaado codadkii raila dhulka aadka looga taageersan yahay ka imaanaya ayaan weli la tirin no horta horta mid baa jirto tan jirto waxa weeye haddaad aad fiirisid nairobi meesha cododka hadda lagu xisaabinayo cododka badan ay soo galayaan midda madaxweynaha iyo uhuru kenyatta meesha ka imaado waa central province gobolka dhexe saas ma kala fogo magaalo isku isku dhow yihiin mid toobkeed wuu fiican yahay haddii la dhaho wadada haddii la dhaho kale haddii la dhaho communicationka kale wuu fiican yahay meelahaas baad yar moodaa inay jawaabta badana madaxweyne ay soo garayso dhinaca rift valley meesha william ruto ay running matka oo magaciisii uhuru kenyatta meelihiisana waxaa jira meelo badan ay kasoo galeen laakiin hadda meelaha badan oo weli ay kasoo galeen waxa weeye nyanza province oo kale meelo badan oo nairobi weli la sugayo iyo meelo kaloo yaryar oo rift valley baa jirto iyo meelo badan oo cost province xeebta mombaaso kale risaabta xoogaaba ka imaanayo laakiin agaarkeeda weli jawaab lagama helin marka hadda waxaa yara moodaa inuu uhuru kenyatta lix boqol camal uu ka horeeyo raila odinga laakiin waxaa la rajeynaya dadku badan waxay rajeynayaan meelahaas markay jawaabta ka imaadaan nyanso kale meeshuu raila ka imaado qabiilkiisa degan yihiin mombaaso kale oo hadda hadda moodid inay kasoo horjeedaan uhuru kenyatta badana qabiilkaas degan xeebta mombaaso kale waxay ku eedeynayaan uhuru kenyatta inay dhulal iyo noocaasa bay ugu soo horjeesanayaan marka waxaa laga yaaba labadaas meeloo haddii kurada ay kasoo baxdo waxaa laga yaabaa inay waxa badan isbedelaan laakiin waxay ramooda hadda railo odinga hoobkiisa waxa weeye labadaas labadaas meelood hadii labadaas meelood hadduu kula keeli waayo waxaad moodaa inuu uhuru kenyatta uqaadan uhuru kenyatta u qaadan doono waxaa hadeertaan goordhowna shir jaraa-id ku qabto saxaafadda la hadlay goobjoogayaashii doorashada ee wadamada ecowas ku midoobay igaad iyo weliba wadamada east africa community laisku yidhaahdo waxyaabaha ay ka hadlayaan waxaa ugu waaweyn codadka hallaabay oo laleeyahay waa codad badan codadka hallaabay oo ka badan intii loogu talageli lahaa inay hallaabaan maxaa ku dhacay oo keenay in codod intaasi la-eg ay hallaabaan amaba ay xumaadaan horta mid horta mid baa jirtan jirta waxa weeye i b c saa xasan hadda commissionka electionka uu weyn yahay wakti yar bay haysta soddon soddon maalimood buu yidhi dadka waan ku regist garaynaa haddana wuxuu yidhi marka markaad dadka regist garaysid haddana waxaa loo baahan yahay listigaas aad haysid inaad haddana clear garaysid sababta dad waxaa jiro intaasoo jeer rabaa intaasoo qof waxaa jirta hal qof laga yaaba inuu toban shan iyo toban jeer camal uu uu uu registered yahay marka magacyahaasoo kale waa inaad ka bixisaa systemka registerka haysid waa inay clean tahay wakti ay kugu qaadanaysaa tan kore haddana kuusi dhiman waxa weeye inaad dadka aad waxbar aad bartidooda u sheegtid sida ay u codayaan cooda intaasna waxyaala badan ba og sababtoo ah systemka hadda wuu isbedelay sida waagi hore kale maahan waagi hore saddex saddex bes baa loo codayn jiray laakiin hadda waxaad moodaa lix qof camal baara in loo codayo oo process processka xoogaa u yara dheeraada waxaa yara moodaa marka dadka waktigiina waxaa la barlaha inay ku yaraadaan i b c na waktigeeda ku yaraaday waa mahadsan tahay kaasi waxaa ahaa wariyaha v o l maxamed yuusuf oo ku sugan degmada eldoret ee dalka kenya markana gobolka waqooyi bari wariyaheena maxamed faarax shire ayaa si toosa qadka telefoonka ugu jira shire kadib marka codeynta ay dhammaatay oo tirintii loo gudbay natiijooyinka hordhacahina ay soo baxeen waa sidee xaalada guud ee ammaanka iyo dareenka dadka gobolka waqooyi bari
falastiin guud ahaan xaalada amniga ee guud ahaan gobolkani waqooyi bari xereradii ugu dambeeyey ee la sameeyey deegaanka mandera wajeer intuba waxay yihiin xerero aada u wanaagsan oo xilligu waa degan yahay jawiguna waa degan yahay wax dhibaato ama qalaasaa lagama soo sheegin goobaha doorashadii ka dhaceysay marka guud ahaan xaaladdu waa ay degan tahay ciidamada amniga amniga ayay sugayaan awood walba iyo tiro walba ayay ku isticmaalayaan sugidda amniga gobolka waxaa la leeyahay waxaa ku horeeya uhuru kenyatta sidee dadku u arkayaan maxaa gaara oo ayse ku doorteen uhuru kenyatta maadaama labada dhinacba ay aada uga ololeynayeen gobolka ilaa iyo iminka saadaashu ma soo wada gabagaboobin oo saad la socotaba waxaa lasii daynayaa oo keliya herarkii gobolada oo ah weliba mid hordhaca saadaasha horaan loo sii qaaday waxay ahayd wajeer iyo gaarisa in raila uu ku horeyn doono balse hadda waxaad moodaa in uu ku horeeyo kenyatta uu ku horeeyo waana la ogaan doonaa ilaa iyo iminka falastiin isa la socoto gobolka oo ah dhul hawd ah ilaa iyo iminkana diyaaradihii loogu talagalay inay dhulka hawdka wax kasoo qaadaan ama natiijooyin kasoo qaadaan aysan soo dhaadhicinin in natiijadu aysan inta badan soo gaarin xarun xarumaha sida wajeer iyo mandera oo ilaa iyo iminka tiro badan ay jiraan dhulka baadiyaha ay jiraan marka saacadaha inugu soo socdo ayaynu waxaynu ogaan doonaa tirada dhabta ah ee uu raila haysto iyo tirada dhabta uu haysta ninka la yihahdo uhuru kenyatta kaasi waxau ahaa wariyaha v o eda ee gobolka waqooyi bari kenya maxamed faarax shire oo qadka iigu warramay markana waxaan idinku wareejinaynaa stuudiyaheena magaalada washington inagoo wixii warara ee kusoo kordha tirinta codadkana idiin soo gudbin doona idaacadeheena soo socda iyo weliba inta aanu ku guda jirno idaacadeena galabnimo aad iyo aad ayuu mahadsan tahay falastiin axmed iimaan oo kasoo warramaysay xarunta guddiga doorashada ee magaalada nairobi haddaba maxay ka dhigan tahay natiijooyinka ilaa iyo hadda la hayo maxayse dhici kartaa mase dhici kartaa in uhuru kenyatta oo isaga eeda loo haysto maxkamadda dembiyada caalamiga ahina ay ku daba jirto in uu ku guuleysto hogaaminta wadankaasi kenya su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa xuseen barre aadan oo stuudiyaha la fadhiya uu weydiiyey brofeor cabdiwahaab sheekh cabdilsamed oo wax ka dhiga jaamacadda nairobi waxaana uu brofeor cabdiwahaab marka hore ka hadlayaa natiijooyinka ilaa iyo hadda soo xerooday
horta ilaa haddaan saacadda ilaa saacadan haddaan kula hadlayo uhuru kenyatta wuxuu haystaa laba milyan iyo lix boqol oo kun oo cod raila amolo odinga wuxuu haystaa ilaa ilaa laba milyan oo cod ayuu haystaa musalia mudavedi wuxuu haystaa boqol iyo soddon iyo sideed kun oo cod hadda codadka hadda soo ilaa hadda ilaa ilaa hadda codadka la tiriyey waxaa ugu horeeya uhuru kenyatta wuxuuna ka horeeyaa ninka la loomayo ninka la tartamayo liya raila odinga ilaa lix boqol oo cod ayuu ka horeeyaa ma laga yaabaa inay wax isbedelaan way dhici kartaa saacadaha soo socota inay wax isbedelaan wayna dhici kartaa inuu yani weli uu yani ku dhamaato hogaanta hogaanka hadda u hayo yani uhuru kenyatta way dhici kartaa laakiin waxaa loo baahan yahay qofka si uu guuleysto keliya maahan yani in meenaha boqol kiiba konton iyo hal maahan waxaa loo baahanyay inuu inuu helo yani afartan iyo todobada county inuu ka helo labaatan iyo afar county inuu ka helo boqol kiiba shan iyo labaatan codka la tiriya markaas ayuu noqonaya marka madaxweynaha rasmi noqon karaa laakiin haddii uu helo boqol kiiba toddobaatan uu helo laakiin uu ku guul daraysto inuu helo yacni countiyadan in afartan iyo toddobada county labaatan iyo afar kamid a hadduu ka waayo boqol kiiba shan iyo labaatan wareeg labaad baa la gelaya dadka u ololeynaya dhinaca raila odinga musharaxa isagu madaxweynenimada u tartamaya waxay aaminsan yihiin in ay filayaan codad badan inay ka yimaadaan dhinaca galbeedka dalka horta gobolka inyaza oo isaga ka imaaday codka way siiyeen gobolka galbeedka oo musalia mudaved oo ka imaadana inta badan codka waxay siiyeen raila odinga laakiin gobolka loo yaqaano rift valley oo gobolka ugu weyn codka ugu badanna ay kasoo baxayso ilaa lagu qiyaasay saddex milyan ilaa saddex boqol oo kun oo cod inay in laga heli karayo waxaa hadda ku horeeya yani uhura kenyatta maxaa yeelay gobolkaas waxaa kasoo jeedo ninka hadda yani uhura kenyatta oo madaxweyne ku-xigeenka u ah la william ruto marka haddii ay dhacdo in odinga oo ka helo gobolkaas ilaa soddon boqolkiiba soddon cod kale tirna oo ka helo way dhici kartaa markaa inay noqoto runoff oo dib loogu noqdo micnaha wareeg labaad la gala laakiin haddii ay dhacdo in gobolka rift valley uu codadka uga badan uu uhura kenyatta ka helo marka waxay noqonaysaa markii uhuru inuu ku guuleysto doorashada ayay noqonaysaa laakiin si kastaba arrinta ahaatee saacadaha soo socdo ayaa la ayaa la ogaan doonaa cidda cidda ku guuleystay laakiin hadda waxaad moodaa maaragtay in uhuru kenyatta uu ka horeeyo raila amolo odinga ilaa lix boqol oo kun oo cod waa tahay codadka khasaare iyaga see laga yeelaya wallahi hadda yani ninka guddoomiyaha ka ah yani guddiga doorashada axmed isaaq xasan wuxuu sheegay inay runtii aada iyo aada u walacsan yihiin hadda waxaa waxaa hadda ba waxaa hadda hallaabay saddex boqol iyo sideed kun oo cod ayaa hallawday waxaana laisku khilaafsan yahay ilaa boqol todobaad iyo lix kun cod ayaa laisku khilaafsan yahay saddex boqol iyo sideed kun laba boqol siddeed laba codna way hallawday marka codadkan hallaaway hallaabay micnaha ee reject lagu sameeyey ayay runtii aada iyo aada ugu walacsan yihin waxa laga yeeli lahaa waana codadkii ugu badnaa intii intii waddankan doorasho soo galay ee hallaabay weeyaan waa tahay dhinaca haddaynu eegno gobolka ay soomaalidu degto ee waqooyi bari dalka kenya sidee bay doorashadu u saamaysay natiijooyinka u dambeysay maxay sheegayaan horta gobolka waqooyi bari waa mandhera iyo garissa iyo iyo wajeer saddexda degmaba hadda waxaa laleeyahay waxaa aada u horeeya t n a xisbigan oo ku loolamaya uhura kenyatta waxaana ku xiga raila odinga natiijooyinka hadda way soo baxayaan weli natiijooyin bilow a soo baxay ilaa hadda weli yani si rasmi ah ama si rasmi ah ama si official looguma dhawaaqin yani si ninka ninka ku guuleystay governaga lakin sidoo kale horey waa la sheegi karaa markaan gaarisa soo markaan gaarisa soo qaato governorshipka hadda waxaa ku horeeya hadda ninka loo oran jiro ninka la yihahdo mahad kuno ayaa ku horeeya gobolka wajeer waxaa ku horeeya axmed cabdullaahi manderana waxaa ku horeya ninka loo jiro ninka la yihahdo cabdiqaadir jito ayaa ayaa ayaa ayaa hadda horeeya gaarisana waxaa horeeya buno qoran ayaa horeeya laakiin si kastaba haatee natiijooyinkan soo baxay waa natiijooyin bilow waay weli yani si rasmi ah ururka yani doorashada dalka qaranka uma dhawaaqin waayna dhici kartaa saacadaha soo socda wax badan inay isbedelaan ayaa dhici karta laakiin hadda waxaan ka hadlayaa saacadan hadda aan joogna ayaan kaaga hadlaya maaragtay sidaad sheegtayba gobolka ay soomaalidu degto waxaa ku horeeya uhuru kenyatta iyo xisbigiisa maxaad u malaynaysaa inay shacbiyadda intaa lagu keentay wallahi horta muddo fara badan bay ku noqonayeen oo micnaha cambain badan bay ku sameeyeen dadka micnaha ku lolobaya xisbigaasna waxay ku xiran tahay hadba dadka si ay u kasbadaan iyo sida micnaha door ololada yani loolanka ololaha doorashada ay u galaan marka waxaa moodaa runtii inay yani aada iyo aad m si habaysan ay gobolka gobolka ku galeen si habaysan ay gobolka ku galeen in yani awareness fara badan ay sameeyeen in micnaha dad shacbiyad fara badan ay kasbadeen runtii hadda gobolka wuxuu noqday gobol micnaha u xiran t n a markaad fiirisid mandera wajeer iyo marti garissa wajeer ayaa dhici karta xogo inay saddexda saddexda xisbi ay isleg yihiin xisbiga la yihahdo orange democratic movement oo hogaaminaya raila amolo odinga iyo xisbigan t n a oo hogaaminaya uhuru kenyatta iyo xisbi kale oo hogaaminaya peter canis oo la k n c la yihahda saddexda xisbi waxay muujiyeen micnaha yani inay magaalada magaalada wajeer inay isku haystaan laakiin garissa iyo mandera wa waxay runtii gooni u tahay t n a yani codadka la tiriyey iyo yani qaabka micnaha xisbiyada usoo baxayaan maxamuud in ayaga ku horeeyaan maarta kaasi wuxuu ahaa brofeor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo wax ka dhiga jaamacadda nairobi oo khadka telefoonka ugu warramayay xuseen barre aadan